bsmi illaahi الرxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin salى اllah wslm clى nabiyina mxamedi wclى aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan ku dhex jirnay axaadiidta qeybihii uu kaga hadlayey waxa uu yihi watawaaturu maa waqaca caqiibahu daruurat اlcilmi waxa daruuratulcilmiga cilmiga aadan iska celin karin oodan ku shakin karin waxa uu dhaco gadaashiisa tawaatur ayaa la yiraahdaa wahuwa tawaaturkuna maa laa yanxasiru bicadadin cadad wax aan ku xasrismaynin oon ku koobmaynin weeyaan wal-aaxaadu aaxaadkuna maa qasura cani tawaaturi waa wixii tawaaturka shuruudiisa ka gaabto ayb xagga marka usuululfiqiga waxa kaga tacalluqo ama kaga xiran waxaa weeyaan aaxaadka dalaaladiisa iyo iyo mutawaatirka dalaaladiisu iskuma dhigmaan oo dalaalatulmutawaatir aqwaa iyada ayaa xoog badan shaygu markay intaasoo qofood kuu sheegaan ama ay kaaga waramaan wuu ka badan yahay waa ka xoog badan yahay markuu qof keliya ama laba qof ay kaaay kaaga waramaan ayb oo cinda tacaarud markay iscaaridaan xadiid ku yimid can dariiqi tawaatur iyo mid ku yimid can dariiqi alaaxaad qofku waxaa weeyaan waa cinda tacaarud waxaa la hormarinayaa midka tawaaturka ku yimid wاlmucaaradatu muqaabalatu اlkhasmi fii dacwaahu cilmiga jadalka mucaarado maxaa la yihaahdaana wuxuu leeyahay wlmucaaradatu mucaaradadu muqaabalatu اlkhasmi qofka kula doodayo inaad ku muqaabalaysood kaga hortimaado fii dacwaahu isaga sheegashadiisa mas-alou ku andacooday ou sheegtay adna waxaad tidhi may sidaas ma aha ayb mucaaradada marka muqaabaladaas ayaa waxaa la yidhaahdaa mucaarada ayb taa iyada ayaa marka mucaarada la yidhaahdaa wlmucaaradatu waa qismu min aqsaami اlas'ila wاlqawaadix fii adilati اlkhasmi ayb oo qofkii marka waxaa weeyaan in isaga dacwadiisa iyo sheegashadiisa dhexdeeda lagu qofka khasmigaa lagala hor yimaado ayb oo maalan uu yiraahdo adiga waxaad arkaysaa shaygaas inuu bannaan yahay wa ana ara almanca anna waxaan u arkaa shaygaas inuu mamnuuc yahay oon la ogolayn kan waa banneeyey midkan waa waa manciyey waa mucaaradahu wa musaawaatuhu fi dalaalati waalmucaaradatu muqaabalatu lkhasmi weeyaan midka khasmigee doodaayo uga hor imaatinkiisa in laga hor yimaado fii dacwaahu isaga sheegashadiisa ayb wa musaawaatuhu la sinaanshadiisa weeyaan fi dalaalati xagga dalaalada dalaaladana in lala sinaado markuu aayad soo deliishado kana inuu aayad matalan soo deliishaday waxaan waad banaynaysaa aayad buu kaa keenay kana wuxuu yihi may waxaan ma banaano aayadan baa daliil u ah haye marka aan isa sii qancina imaanayso marka xagga adilada marka lala ekaado lala sinaado mucaarada bikhilaafi xukmihi xukunkiisa si khilaafsan ayb wa maaniciyatihi min wajhi dalaalati ayb muqaabalatu lkhasmi fii dacwaahu iyo wa musaawaatuhu la ekaanshadiisa fi dalaalati xagga dalaalada markaa lagula ekaado bikhilaafi xukmihi xukunkiisa si ka duwan wa maaniciyatihi iyo maaniciyadiisa isaga waxa uu wax ku mancinayo si ka duwan min wajhi dalaalati xagga dalaalada ugaga duwan ayb oo markuu isaga halkaa aado daliil iyo wax keeno kana daliil kalou la imaanayaa markaasuu leeyahay wajhu dalaaladaada adiga waa qaldan tahay ayb oo saayaysaabay u qaldan tahay markaa watarjiixu tarjiixana masiyatun weeyaan darajo litaqdiimi axadi ilmacnayeyni labada macno midkood la hormariyo cala al aakhari ka kale laga hormariyo tarjiix waxaa la yidhaha waa darajo arin laba shay lakala hormarinayo mid la hormarinayo ayb oo waxaa laleeyahay maalan masaladan tarjiixi macnahana macnahan ka horeeyo ka raajixsan ayb taa weyn marka tarjiixuna watarjiixu masiyatun weeyaan masiyo dheeraad litaqdiimi axadi ilmacnayeyni labada macno midkood horumarintiisa uu leeyahay cala al aakhari ka kale korkiisa uu ka leeyahay ayb wاlnadbu wاlfadlu wاlsunnatu wاlاstixbaabu wاltanafulu bimacnan waaxid waa soo marnay alfaadan wanadbu ereyga nadbi la yidhaahdo waalfadlu iyo fadli wasunnatu sunno waalistixbaabu istixbaab waatanafulu ereyadaasoo dhan bimacnan waaxidin weeyaana waa sunna iyo manduub iyo fadli iyo nadbi iyo istixbaab waa isku wada macno shaygan waa mustaxab haddii lagu yiraa waa manduub hadii lagu dhaho waa sunno haddii lagu yiraa waa isku mid ayb sunat lfuqahaa baan ujeednaa wanadaru darbaani wanadaru fiirfiirinta darbaani ay duu darbayni laba nooc ku u saaxiiba weeyaan darbun nooc huwa nadaru waa fiirin bilcayni isha wax lagu fiiriyo qayb waxaa weya in isha wax lagu fiiriyo oo markaad adiga hadda qof arkayso ama aada derbigaa fiirinayso wanadaru darbaani nadarku waa laba nooc laba qaybood darbun qeyb huwa nadaru bilcayn isha oo wax lagu arko qeyb waa ishii oo wax lagu arko oo qofkii inuu yacni ishii indhihiisii wax ku fiiriya qof ama derbi ama markaad ishan wax ku arkaysid nadar waa la yidhaahdaa fa haadaa midkaani xadduhu tacriifkiisu noocan al-idraaku weeyaan gaarid bilbasari aragga wax lagu gaaro aragtida in wax lagu gaaro weeyaan midka haddii lagu yidhaha annadar oo annadaru bilcayn isha wax arkideeda qeex tacriifi waxaad leedahay al-idraaku bilbasar waa ishaan aaladan ishaa in wax lagu haleelo oo lagu gaaraa fiirma la iha athaanii midka labaadna annadaru bilqalbi weeyaan qalbiga wax lagu eego waxadduhu kaa tacriifkiisuna alfikru weeyaan fakar fii xaali lmanduuri fiihi shayga la fiirinayo xaaladiisa la fiirfiiriyo qalbiga lagu fiiriyo athaanii kan labaad annadaru eegmo bilqalbi qalbiga wax lagu eego qalbiga waxbaa lagu arkaa fa inahaa laa tacma labsaar walaakin tacma alquluubu alatii fi suduur ou alla yihi subxaana wa tacaala indhuhuna waa indhabeelaan qalbiguna waa indhabeelaa qalbiga waxbau arkaa indhuhuna waxbay arkaan indhuhu waxay arkaan waxyaabahan loo jeedjeedo qalbiguna wuxuu arkaa macnawiyaadka waxyaabaha macnawiyaadka abuu arkaa qalbigu ayb marka wuxuu leeyahay waxaduhu annadaru bilqalbi tacriifkiisu alfikru weeyaan fiirfiirin yacnii in lagu fakero fii xaali lmanduuri fiihi midka dhexdiisa la fiirinayo xaaladiisoo lagu fakero ayaa la yidhaahdaa qalbigu markaasuu arkaya waljadalu jadalka ama dooda taradudulkalaami weeyaan warka isku noqnoq isku celcelintiisa bayna thnayni laba ay isku celceliyaan idaa qasada kullu waaxidin mid kastaa hadduu u qasdo minhumaa iyaga ka mida ixkaama qowlihi qowlkiisa inuu sugo liyadfaca bihi si uu u riixo qowla saaxibihi saaxibkiisa qowlkiisa si u riixo waa dooda aada taqaanaan waa dood macnaheedu waxaa weyaan laba qof inay warka isku celceliyaan oo kan uu kan ku celiyo si mid walbaa qowlkiisa oo u sugo waxaan tacriifaad badanoo hadda saa u macno badan kuma jiraan walijtihaadu ijtihaad badlul wusci weeyaan tabarta iyo daaqada bixinteeda maxaa lagu bixinayaana fii dalabi algaradi ulajeedo raadinteed shay aada rabto adiga shay adiga aada doonaysid raadintiisa markaad tamar badan ku bixiso ijtihaadaa la yihahdaa waa xagga luqada maal ayaad rabtaa maalan lacag maxaa ka horeeya lacag helideeda shaqo wadadaa marka aada marayso ku shaqaysanayso ood ku ordaysid ood ku dadaalaysid si adiga qarabkaagaas iyo ulajeedadaadaas aa u xasiliso ayaa waxaa la yidhaahdaa ijtihaad waa macnaha marka luqada saasuu ku yahay amaa xagga sharciga ijtihaad waxaa la yidhaahdaa badlu lfaqiihi wuscahu binnadari fi ladilati badlu lfaqiihi ninka faqiiha ah bixintiisa wuscahu tamartiisa uu bixiyo binadari uu ku bixiyo eeg eegid fil adilati adilada dhexdeeda uu fiirfiiriyo liajli an yaxsula lahu danu aw ilqadcu si uu u helo cilmi go-an ama danni qaaliba si uu helo bianna xukma allaahi fi lmas'alati kada oo ilaahay xukunkiisa mas'aladaa uu ka qabo saa i saaw marka uu gaaro isku soo duuduub marka ijtihaadka xagga yani sharciga ama usuulka waxaa la yiraahdaa qofka faqiiha ah marka uu tabartiisa iyo daaqadiisa iyo baxfigiisa uu bixiyo si uu xukun sharci ah u helo kaasaa ijtihaad la dhahaa masala maalan lagu weydiiyey xaaraan miya mase waa xalaal kitaabadiibuu ku noqday ninkii mujtahidka ahaa waa dadaalay daaqada iyo tamarta uu bixinaya ijtihaad la yiraa markaas xaaladaan marka ijtihaadka tacriifkiisa xagga luqada iyo midka isdilaaxa sidaasay kala yihiin asalka marka laga fiiriyana ijtihaad waa jiraa ruuxu inuu diinta ku ijtihaado intuu ku dadaalo wax feerfeeriyo xugun uu la soo baxo wax jiro weeyaanoo laba aayadoodba waa u daliil yani aayad iyo xadiid aayadda allah subxaanahu watacaala uu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda waantum xurum waman qatalahu minkum mutacamida fajazaau mithlu maa qatala min annacam yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum yani qofku haddii uu dilo ugaar isagoo xaj xarman ama cumro xarman waxaa laga qaadayaa neefkii ugaarka uu dilay wax u dhigmo xagga xoolaha yaa xukumaayo marka laba nin baa xukumayso ahlu cadaalad ah oo cadaalad u saaxiiba maxay ku xukumayaanna ijtihaadkooda ee aayad qur-aan iyo xadiid ma jira dhahayo goronyada iyo geela waa isku egyihiin biciid haddii uu dilo waa inuu dibi uu gowraco haddii uu goronyo dilo hal geela laga rabaa aayad dhahaysa male laakiin iyagiibaa isku qiyaasay waxyaabaha sooma garan marka diintu ijtihaadku boosay ayay ku leedahay ayb xadiidkii nabigana sala allahu calayh ali wasalam waxau ahaa ida ijtahada alxaakimu fa asaaba falahu ajraani ninka xaakimka hadduu ijtihaado ee uu asiibo laba ajaruu leeyahay hadduu ijtihaado dadaalo ou gafana hal ajar ijtihaadku marka wax jiro ayb ninka mujtahidka ijtihaadaya isaga shuruud ma leeyahay mase nin kasta waa iska ijtihaadi karaa culammadu marka waxay ka hadlaan ninka mujtahidkaa shuruudda laga rabo shuruudda laga rabo shardiga koowaad waxaa weeyaan an yuxiida bimadaariki alaxkaam axkaamta meelaha laga qaatoo laga haleelo waa inuu yaqaano axkaamta xaggee laga qaataana kitaabka sunnada ijmaaca qiyaaska ninkan waxaa weeyaan aayadaha axkaamta waa inuu aada u yaqaano oo aayadaha ilaahay axkaamta uga waramay waa inuu aqoon u leeyahay buuxdo axaadiidta nebiga kuwa ku saabsan axkaamta waa inuu aada u yaqaano saxiixeeda iyo daciifkeeda si uu kan saxiixa uga camal falo waxaa kaloo laga rabaa ijmaacii meelihii ay saxaabada ku ijmaaceen iyo meelahay isku khilaafeen inuu kala yaqaano haddii kale meel saxaabadii ku ijmaacday ayuu intay ijtihaado ayuu meel isaga waddo yar iska jeexanaya qallooc ah marka meel saxaabadii kusoo ijmaacday adiga maxaa waddo kaaga bixiyaa dhow waa inaad taqaan marka meelihii saxaabadu ay ku ijmaaceen iyo meelaha kale qiyaaskuna waa inuu yaqaano nin wax qiyaasan kara waa inuu yahayo shuruudihii iyo ciladii iyo qawaadixdeedii iyo kulli inuu garanayo madaariku laxkaam waa inuu yaqaano istisxaabkii iyo kuwayaalkii kale lamidka ahaa calaa kulli xaal shardiga labaad waxaa kaloo t shardigaa koowaad la socdo madaarikul axkaam ka mid ah waa inuu garanayo ama uu yaqaano naasikha iyo mansuuqa aayadaha la nasakhay aayadaha wax nasakhay say isu nasakheen waa inuu yaqaano haddii kale aayad la nasakhay baa laga yaabaa inuu xukun isaga dhisto khatar waa hadhow marka waa xukun alle oo mar hora nasakhay haddaad adig iska daba joogto waa dhibay leedahay marka macrifatu naasikh walmansuuq waa daruuri cali bn abi aalib baa waxuu arkay nin dadka diin u sheegayo markaasuu yidhi yaa haadaa acarafta annaasikha walmansuuq war ninkan uma taqaanaa naasikha iyo mansuuqa ma baratay maya buu yidhi idan halagta oo ahlagta warni waxau yidhi adna waa halaagsantay dadkiina waa baabi-isa iska dhaaf yii waxba ha sheegin ayb waxba ha sheegin iska daa intaad adna waa ishalaajisay dadkiina waada halaajisay waa nin wacdinayay ahaa ninkaa ka waran marka nin qaali oo meel fadhiya marka nin qaali oo isagu maal kale xukumaayo oo naf kale xukumaayo oo iyo mid isagu markaa waxaa weeyaan axkaam dadka ula fadhiyo ama gaalaysiin ama bidcaysiin ama fisqiyeyn qofka la fisqiyeeyo ninka ula fadhiyo ka waran marka khatar bararkiisa midkaa isaga kuma ekee xataa dadka kale u tallaabaan ayb dadka kale ay u tallaabsiinayaan ile takfiirinta ama tabdiicintu waxaa ka dhalanaya axkaam axkaamtaas marka hadhow yaa yaa celin kara marka fasaadkeeda ayb waa inuu marka madaarikul axkaam inuu yaqaano shardiga labaad an yakuuna caaliman bilisaani sharci lisaanu sharci marka waxaan ujeedaa lisaanulcarab carabta lisaankeeda luqadeeda waa inuu yaqaano ugu yaraan naxwaha sarfiga iyo balaaqada adabkana inuu yaqaano adabka carabta sababtoo waxay yidhaahdaan qur-aanku waaqici uu kusoo degay waaqici carabta u ahaa ninkaan iyaga dhaqankooda aqoonin oo carabta dhaqankay lahaayeen aan aqoon u lahayn aayadda waxaa laga yaabaa inuusan si fiican u fahmin marka ugu yaraan inuu marka afartaas fanni ugu yaraan inuu luqadda aada uga yaqaano adabka balaaqada sarfiga naxwaha ayb haddaanu aqoonin qofkaasi diin wax kama soo bixin karay ogow haddii uu yidhaha ninkii maanta aniga masaladaanaan ka soo bixiyey diinka oo xukunkan iyo xukunkan baa jiro xaggeed ka keentay kitaabka iyo sunnadan kala soo baxay ee kitaabka iyo sunnada aa kala soo baxdide adiga luqadii ma taqaanaa hadaada aqoonin khatar waa marka dad waxaa jira kitaabka aan aan kici karin oo axkaam waaweyn marka jawaabayo axkaam waaweyn ridaayo kitaabka marka akrintiisana hadduusan shaqlanayn dadaan akrin karin oo jejebinayo waa asaasiyaadkii ugu horeeyey waa inuu marka lisaanka luqada carabiga inuu aqoon uleeyahay u yaqaano tan saddexaad waxaa weeyaan an yakuuna caarifan bidalaalaati alalfaad alfaadan waxa ay dalaalaadkoodu ay yihiin ay tusayaan waa inuu yaqaano alfaadda qaar baa cumuumay ku tusaayaan kuwo waxay ku tusaayaan takhsiis kuwo itlaaq kuwo taqyiid ayay ku tusayaan kuwo dalaaladoodu waa nas ahaan kuwo dalaaladoodu waa daahir kuwo waa mu-awal dalaalaadkii baa haddana saddex nooc ah dalaalatu luzuum dalaalatu iqtidaa dalaalatu yani iyo dalaalatu tadamun waxyaabahaas oo dhan marka inuu fahamsan yahay ayb oo haddii lafdigan dalaaladiisaba aanu aqoonin wax uu sheegi kara ma laha qalad buuba fahmayaa sidiisaba shardiga kale waxaa weeyaan afaraad an yakuuna caarifan bilwaaqicati waa inuu waaqicada wax ka yaqaano masalada uu jawaabaya hadday ku saabsan tahay dhacdo iyo waaqic hadday ku saabsan tahay inuu waaqicaas fahamsan yahay hadduunan fahamsanayn kama jawaabi kama jawaabi karo oo waxay yidhaahdaan alxukmu bishayi farcun can tasawurihi shayga in la xukumaa waa farac wuxuu farac ka yahay marka hore horta in la fahmo ninkii maalan waa nin weligiisba aan marka meesha masaladan la weydiinayo meesha ay ka jirto nin weligii tegay ma aha in loo sheego u baahan yahay marka si fiican loogu tafatiro markuu fahmo masaladii ayuu weji sharci a ku ridi karaa laakiin hadduunan fahmin ma ridi karo ayb oo dadku waxaa dhici karta maanta masale hadda dalalkan ka jirtoo kale oo bangiyaalku ay ku dhaqmaan oo kale ama shuruucdan qawaaniintan dalalkan u degsan oo kale masale ku salaysan marka la rabo in la weydiiyo ahlu cilmi aan dalkan waxba aqoon ula aan fahamsanayn waaqicadan aan iyagu aqoon u lahayn ama waa in loo sharxo markuu fahmo kadib la sugo jawaabtiisa haddii marka inta loo sharxay oo fahmi waayeyba masaladaa qof fahmi karaa la weydiina mana ahan in culammada la yasaayo ma aha macnaheedu ma aha ninka caalimka isagaa laga rabaa inuu horta waaqica uu ka fadwoonayo wax ka ogyahay haddii kale ishuu ka tuura culimadu iyagu nebiyaal ma aha nebiyaal ma aha ayb qaraa-in bay rabaan inay wax ku dhisaan marka ambiyadii ilaahay baa xataa yani waxaa weyn inta loo yimaadaa ayaa inta loo kala dhigdhigo waaqica jiro markaa kadib ay jawaabi jireen marka imaa in culimmadii loo sharxo loo sheego ama inay iyagu iska yaqaanaanba haddii waaqicada aan la aqoonin jawaabteedu waxay noqonaysaa jawaab aan toosnaanaynin ibnulqayim iclaamu lmuwaqiciinka sida uu ku sheegay ayb oo qofku waxaa laga rabaa inuu marka waxa uu ka hadlaya fiqigeedana uu leeyahay xukunkii sharcigana aqoon uu leeyahay oo markaa uu yaqaano taasaa laga rabaa ayb ninka mujtahidka inuu cadli ku sifaysan yahay oo nin yacni cadaalad iyo muruu'a leh inuu yahay shardi ma aha sababtoo ay ijtihaadkiisa isagaa ku dhaqmayo muftiga laakiin laabudda an yakuuna cadlan muftiga iyo mujtahidku meeshan waa ku kala duwan yihiin ninka mujtahidka looma shardiyo inuu cadaalad ku sifaysan yahay oo ninkan inta cilmi hadduu barto aada u dadaalo madaarikul axkaam oo dhan uu yaqaano laakiin nin cadaalad ku sifaysan ounan ahaynoo marku rabo khamriga iska cabayo oo kale ninka noocaasa ijtihaadkiisa isagoo anfaca soo ma garanin maxaa yeeley ijtihaadku waa xugune khabar ma aha isagu akhbaarta ayaa cadaalad lagu saleeyaa oo shardi looga dhigaa ayb hadduu sidiisa kale beenloo u yahay ijtihaadkii mujtahidnimada cadaalad looma shardiyo iyada sida alimaamu shanqiiti iyo ibnulqayim laftirkiisa iyo uu tilmaamayo amaa muftiga cadaaladaa loo shardiyaa sababta waa maxay ninka muftiga ilaahay iyo rasuulkiisau kaaga warama isaga bikhilaafi lmujtahid mujtahidkan waa ijtihaadaya wuxuu leeyahy xukunkan anaa sidaan u arkay uu ku leeyahay laakiin ninka muftiga markuu leeyahy warshiikow masaladaa ma banaan tahay maya ma banaana yani ilaahay agtiisa kama banaanuu ka wada waa nin marka adiga ilaahay xaggiisa wax kaaga sheegayo mar hadduu sidaa yahay waa nin xadiid warinayo kale waa inuu sidqi iyo yani an yakuuna muslima caaqilan baaliqan saalima min asbaabi اlfisqi wa khawaarim اlmuru'a shuruudaa baa lala dabagelaya ijtihaadku marka shuruudahaas isagu leeyahay wاlijtihaadu badlu lwusci daaqada iyo tamarta oo la bixiyo weeyaan fii dalabi اlgaradi ulajeedadii raadinteeda lagu bixiyo dhexdeeda wra-yu rayiguna istikraaju sawaabi lcaaqibati wara-yu ra-yigu istikraaju sawaabi alcaaqibati cirib dambeedka toosnaantiisa bixin soo bixintiisa yaa ra-yi la yihaaha shay baad rabtaa yacni ra-yigu waxaa weeyaan shay shay caaqibadiisu inay wanaagsan tahay inaad soo bixiso ood keento kaasaa marka uu ra-yiga ku sheegay insaanku haddii uu arin fiirfiiriyo ee uu is yiraahdo arrintan sidan amay tahay caaqibadeeda dambe amay sidan noqonaysaa waa ra-yi taasoo kale wa qiila waxaa la yidhi ara-yu ra-yigu huwa alqiyaasu waaba qiyaaskii aan soo marnay walihaada saa darteed sumiya asxaabu abi xaniifa abuu xaniifa asxaabtiisa waxaa lagu magacaabay asxaab ara-yi asxaabu ra-yi ayaa lagu magacaabay bimacnaa asxaabu lqiyaas baa laga wadaa wlmufti muftiguna huwa lmubiru mufti waa kan tacriifkiisa feeri wlmufti muftigu huwa almukhbiru waa midka ka waramayo bilxukmi xukunka midka ku waramayo xukunkii asharciyi sharciga loo nisbeeyey xukun aan sharci ahayn hadduu ka waramayo mufti lama dhaho ninka marka uu xukun sharci ah sheegayo ka waramayo waa mufti ayb laakiin nin kastoo caami ka waran hadduu xukunka sharciga ka waramo mufti miyuu saa ku noqonayaa maye maca kownihi ahaanshadiisa lala qaba min ahlilfutyaa inuu yahay ninkii xukun sharci buu ka waramayaa fadwadiina ahlu u yahay mufti baa layaha marka walaa yakuunu muftiyan mufti ma noqdo qofka xataa yakuuna mujtahidan intuu mujtahid ka noqdo yani feeri marka ninka mufti ma noqon karo ilaa uu mujtahid ka noqdo marka ninka muftiga intii mujtahidka loo shardinayo loo shardina isaga maxaa kaloo dheeryahay cadaalad cadaalad baa isaga dana laga sii rabaa soo ma garanin marka fadwadu mansabkeedu aada u daran yahay alimaam ibnulqayim kitaabkiisa iclaamu lmuwaqiciina can rabbi alcaalamiin ayuu aada uga hadlay in mansabkeedu oo weyn yahayna waxaa ku tusaayo ibnulqayim waxa uu yihi maanta ninka boqorka ama madaxweynaha ninka wareegtadiisa saxiixo meesha uu ka taagan yahay dowladdaas bal fiiri buu ku leeyahay waxaa ka daran ilaahay subxaanahu wa tacaala axkaamtiisa ninkan saxeexayo oo ka waramayo marka walidaalika waxaa la yidhaha ninka muftiga muwaqicun can rabbi alcaalamiin ilaahay xaggiisa wax ka saxeexaya saxiix marka ibnulqayim wuxuu yidhi haddii lafayani la saxiixa boqorka ama madaxweynaha haddii la foojeri ahaan loo suubiyo ninka lagu qabtaa wuxuu mutaysanayo waa ogyihiin dadka adduunyada jooga waxaa ka daran buu leeyahay marka ninka saxiixa alle ilaahay xaggiisa ninka inta wax ka saxiixo wax isku qasqaso hadaad yacni xaggaa wax isku qasqasto adoon ahayn sheegato ood saxiix beena ku dhufatood faalsifikaarayso waxaa kugu dhacaya marka khatar walidaalika ilaahay wuxuu yihi walaa taquluu limaa tasifu alsinatukum اlkadiba hada xalaalu wahada xaraamu litaftaruu cala allahi اlkadib ina aladiina yaftaruuna cala allahi اlkadiba laa yuflixuun dadka ilaahay beenta ku abuurta ma liibaanaan ayb oo qofku inuu yidhaahdo yani ilaahay wax ka sheego uunan cilmi ulahayn khataray leedahay qul inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wamaa baطn wاlإثma wاlbagya bغayri اlxaqi waan tushrikuu biاllahi ma lam yunazil bihi sulطaana waan taquluu calى اllahi ma laa taclamuun siday u kala daran yihiina loo kala dambeysiiye kuwa ugu dambeeya waxaa laga dhigay shirkiga uma waxaa laga sii dambeysiiyey alqowlu calى اllahi bilaa cilmin adoon cilmi ulahayn inaa ilahay wax ka sheegto waa banaan tahay xalaal waayo xaaraan waayo inaad tiraahdid sufyaan bnu cuyayna raximahu llah imaamu shaafici sheekhiisa u ahaa wuxuu yidhi raxima allaahu sufyaana bna cuyayna sufyaan allah u naxariistuu yidhi maa kaana akafa lilfutya yacni allah wuxuu yidhi yaa kaga badnaansho badnaa inuu fadwada iska ilaaliyo nin fadwada kaga cabsi badnaa oo iskaga ilaalin badnaay ma jirin maca daalika imaamu shaafici buuna sheekh u ahay ayb culimmadii laftirkooda waxaad ku arkaysaa in badan wax inta la weydiinayo laa adrii ay leeyihin laa adrii ma ogi ayb oo waxay dhihi jireen laa adrii junnat lcaalim laa adrii ninka caalimka gaashaankiisa wa naartu iskaga ilaalinaya laa adriidaas laakiin haddii wejigaagu ou ka xishooda laa adrii naartii baa marka lagugu dhibaataynaya hadhow zamankan dadka hadda jooga waxaa weeyaan diinta nin walbaa gacanta iskaga ritaa nin walbaa maskaxdiisau ka shaqaysiiyaa cabaar yaru fakaraa anu sidaan unbay ila tahay waana ku dhaqaaqaa marka khatar waa ibnuljawsi kitaab wuxuu leeyahay la yiraahdo yacni tacdiimu lfutyaa fadwada arrinteedu inay arrin culus oo weyn ay tahay iyuu tilmaamayaa yacni kitaabka uu ku tilmaamay aathaar badanna marka waa soo raray ayb marka inaad masalo masaladan waa basiida iska gal iyo wax jira ma ahan masaa-isha waaweyn iyo kuwa yaryarba iskusi inaa uga cabsato haddaadanba fadwadii ahal u ahayn iska dhaada marka masaa-ishan maba taagne yani ijtihaad masaa-il cusubaaba lagu ijtihaada khatar ninka muftigaa marka isaga waxaa weeyaan ninka tacriifkaas leh alimaam axmed ibnu xambal ayaa wuxuu shuruuda muftiga iyo wax ka sheegay fatwada iyada waa tacriifkeeda bayaanu lxukmi sharciyi si fudud marka loo sheego xukunka sharciga cadayntiisa fatwo leeyahay ayb muftigana xagga allow ka saxeexaa shuruuduu leeyahay muftiga shuruudiisa waxaa kamid ah an yakuuna caaliman qofka yacni iftoonayo inuu caalim uu yahay shuruudii ijtihaadka ay ku tawafurtay laga helay tan labaad an yakuuna cadlan waa inuu cadaalad ku sifaysan yahay aadaab inuu ilaaliyo laga rabana way jirtaayo imaam axmed wuxuu yihi laa yanbagii lirajuli an yunasiba nafsahu lilfutyaa qof uma habboona inuu nafsadiisa fatwo u istaajiyo xataa yakuuna fiihi khamsu khisaalin shan tilmaan intii laga helo an yakuuna lahu niyatun waa inuu niyo leeyahay niyada ikhlaas baa laga wadaa ikhlaas nin mukhlisa inuu yahay fain lam yakun lahu niyatun niyo haddaanu lahayn lam yakun calayhi nuurun nuur male qofka fatwadana maadaama ay khabar can illaahi tabaaraka wa tacaala ay tahay dee qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa u dadaalo oo ilaahay ka cabsado wuu u furayaa ilaahay aaladii iyo cilmigiina la yimaado yaa ayuha aladiina aamanuu in tattaquu llaha yajcal lakum furqaana mu'miniinay haddaad ilaahay ka cabsataan alla wuxuu idiin yeelayaa furqaan iyo wax kala saarid xaq iyo baatilka iyou idiin kala cadaynayaa tawfiiquu idiin siinayaa marka waa inuu niyo leeyahay buu leeyahay alimaam axmed ibnu xambal raximah llah an takuuna lahu niyatun fain lam takun lahu niyatun lam yakun calayhi nuurun walaa calaa kalaamihi nuur warkiisuna nuur ma yeelanayo tan labaad waxaa weeyaan an yakuuna lahu cilmun wa xilmun wa waqaarun wa sakiinatun waa inuu yahay qof cilmi leh dulqaad leh deganaan leh xasilooni ku dheehantaa laga rabaa nin iska fudud mufti lagama dhigan kara ummad mufti uma noqon karo nin fudud oo isaga iyo ninka labaatan jirkaaba isku mid iska yihiin ayb dad waxaa jira fudaydku uu ku galay waayeelnimada kaasaana ugu xun midka dhalinyaronimada kuugu galay in laga baxaa laga yaabaa qofka uu ka baxo laakiin markuu waayeelnimo kuugu taga wax ka daran male ayb bimujarad waxaa laga yaabaa waxuunan hubsanin masale aan u cadaanin inuu xukun dhab dhab ku siiyo maanta dhan ayb ama hadday noqon lahayd dad la gaalaysiiyo ama dad la bidcaysiiyo ama dad markaa waxaa weeyaan xukun laga soo saaro warna uma haayan tahabut yar lama imaanayo xataa ayb waxaa laga yaabaa inuu yidhahdo nani qofka noo soo sheega agteenna hiqow ka yahay hiqanimadii wixii lagu fiirinayena aan waxba ka haysanin yani hiqanimada wixii lagu fiirinayo unan ogeynba unan ka fiirininba qofka laftirkiisa marka aaday khatar u tahay qofku marka waa inuu xasilooni uu leeyahay ayb taa marka waa shay labaad oo alimaam axmed ibnu xambal uu sheegay tan saddexaad waxaa weeyaan an yakuuna qawiyan calaa maa huwa fiihi wa calaa macrifatihi aqoontiisu waa inuu ku xoog badan yahay ayb tan afaraad alkifaayatu waa inuu wax ku filan haysto waa nin shaqaysta inuu yahay oon dadka baryin ninka haddii uu dadka ku xiran yahay dadka nin xoolo aan haysanin yahay ama aan shaqaysanin uu yahay dadkiibaa marka waxaa weeyaan ninkii xoogaa yaroo lacagaa loo dhiibayaa fadwadiisiiba taasaa bedelayso ayb waa inuu marka waxaa ka beri yahay qofku alkifaayatu wailaa madaahu nnaas buu imaam axmed yiri alkifaayatu baa laga rabaa wax ku filan inuu haysto wailaa haddii kale madaqahu nnaas dadkaa calalinaya dadkan ou la jooga cunaya halma tan shanaad waxa ay tahay macrifatu nnaas waa inuu dadka kale yaqaano dadka haddaanu kale aqoonin waxaa laga yaabaa nin xaq leh ayaa wuxuu isku soo ekeey nin yacni xaq aan lahayn ayaa wuxuu iska soo dhigayaa nin xaq leh markaasuu warka toos toosinaya haddii marka dadka aftahanimadooda aada ku siranto waa dhibaato waa inaad fahmi kartid ninkan yacnii ood akrin karto ruuxani nin marka hadalkiisa iyo waaqiciisa waxa ka muuqda iyo oodan ku degdegin aftahanimada keliya aadan ku degdegin ayb ood waaqicadii iyo aada a u taqaano alimaam ibnulqayim iclaamulmawqiciinka iyuu kaga soo raray weliba isagu wuxuu yidhi shantan yani afartan shay qofkii laga helo ama shantan shay ruuxii marka ay ku dhammaadaan oo laga helo shantan waxa uu yidhi waa dacaa-imu lfatwa fadwadu waxay ku taagan tahay wa ayu shayin naqasa minha dahara alkhalalu fi lmufti bixasabihi shantan midkii la waayo ayaa fatwada qofkaasi khalalka iyo xumaanta ku imaanayso intaasay la eg tahay mar qofka inuu intaan aada u ilaaliyo o aada u feeriyo ayb wa sharaa-id lijtihaadi muftiga marka isagu taasuu leeyahay shuruudahaas amaa mustaftiga yaanan ka hadlin qofka mustaftiga ee isagu yacni jawaabta weydiinayo qofka su-aasha qabo aadaab baa isagana laga rabaa aadaabta koowaad waxay tahay horta waa inuu raadsado qof uu isleeyahay cilmi iyo diin yaad ku taqaanaa inuu raadiyaa la rabaa maaha nin aad taqaano inuu wax isdaba mariyo oo markuu rabo siduu rabo wax u sheego inaad wax weydiisid ma aha ruuxa aada weydiinayso waa qofka aada diintaada ku aamini lahayd marka saa darteed inuu ahaado qof aqoontiina leh ood isleedahay aqoontan waa leeyahay haddana diintiisii ay aada isleedahay ninka nin diin lahoo alla subxaanahu watacaala ka dhowrsanayo waa inaa isleedahay taa koo waa midda laga rabo midda labaad waxay tahay inuu aadaabta laasimo ruuxa muftiga u ahu su-aasha uu weydiinayo waa inuu ka edebsado ayb haddii intuu weydiiyo siduu rabo uu ka waayo bax inuu yidhaahdo ma aha ama uu caayo ama uu wax ka sheego saasaad ahayd iyo uu yidhaahdo sida dadka qaarkood ay sameeyaan ayb waayo marka ruuxani uu sidaas yahay oo uu yacni uu ka edebsado qofka wax uu weydiinayo midda saddexaad waxaa weeyaan fatwada kuma camal falaayo haddaanu qalbigiisa ku xasilin maalan shay baad rabtaa xalaal iyo xaaraan in lagu sheego nin baa xalaal kuu jawaabay aada is leedaha waa nin cilmi badan qalbigaagii laakiin weli kuma degana xalaal niiro badi su-aasha markay intaad weydiinaysid iyo raadinteeda badso laakiin inaga si kalean u badsanaa wadaadada sidaa maxay tahay qiil raadin lama raba taas maa qiil raadinta waxay kasoo horjeeda xalaal miiradnimadiiba hadaad isleedahay shaygan inuu xaaraan yahay badanaa qalbigaaga uu ku degan yahay qofkaad u tagtay uu ku yiri war waxaan waa xaaraan may mid kale raadi bal waa intaasu kua xalaaliyo lama rabo taas laakiin cagsigu waa bannaan tahay nin baad u tagtay masaladii baad weydiisa xalaal waayo ku yiri dhib male adigii marka waxaa weya weli qalbigii kuma degana raadi weli haska ha iskaga camalfalinoo ha iska samaynin midda kale waxaa weeyaan ruuxa muftiga ninka mustaftiga ah haddii uu su-aal maanta weydiiyo sheekh loo jawaabo isla qadiyadii oo kale sanad kadib haddana ay ku dhacdo ay soo noqoto isla qadiyadii oo kale hadday soo noqoto sanad kadib muxuu yeelayaan ma fadwadii hore ku camalfalaa mise inuu weydiiyaa u wanaagsan inuu weydiiyaa fiican leanna waxaa dhaci karta in ijtihaadkiisu isbedelay waxaana waliba ijtihaad hadday ku dhisnayd mas'aladu waa inuu marlahaadna iskaga cishtaa oo hubsado bal cuqunkii hore iyo inay wax iska bedeleen in kale xamdulilahi waxba iskama bedelayaan laakiin ninkan muftigaa cilmi usoo kordhi karaa walidaalika waa ogtiin imaamu shaafici qowl qadiim iyo jadiid iyo waa tow lahaa oo la yidhaahdo qowluljadiidka aslulmadhabka ah ilaa dhowr iyo labaatan mas'alo oo qadiimku ku xoog badan yahay maaha ayb marka waa in la fiiriyo culimmada laftirkooda aqwaalahooda la daba socdo oo aan loo arkin mutanaaqid inuu yahay tanaaqudku waxaa culimmada looma nisbeeyo tanaaqud ayb taasaa marka ninkan mustaftiga isagana laga rabaa labadooduna ikhlaasu niya inay niyadda niyadda alla subxaanahu watacaala ay u barax tiraan oo aanay markaa qasad kale iyo ulajeedooyin kale naftooda inay ka ilaaliyaan sharaa-id ulijtihaadu marka xoogaa yargelayaa halkan ka bacdi kitaabka hadda kadib maadaama ramadaankii uu beri insha allahu tacaala ramadaan ay tahay bacd alcasr aan kitaabka akrinaynaa insha allahu tacaala casarka markii la tukado ayaan akrinaynaa insha allah intii marka uu noogu dhammaan karo bilahi towfiiq sal sl ala nabina mxamed wala ali sl